taswiirta kow iyo tobnaad
goorma ayuu soo laabanayaa ciise masiix
ma garanayno saacadda iyo maalinta laakiin waxaa hubaal ah inuu soo laabanayo mar mararka ka mid ah waxaa jiray toban gabdhood oo bikrad ah oo la socday caruuska iyo caruusadda oo si markaasi ay u sugaan caruuska waa ay sugeen waa ay sugeen markii ay waayeen kadib oo habeen u galay ayaa waxa ay shiteen faynuuskii shan ka mid a gabdhihii waa ay caqli badnaayeen oo waxa ay la imaadeen gaas dheeraad ah laakiin kuwii kale lama aanay imaan markii ugu dambaysay waa ay daaleen oo waa ay hurdeen markii habeenkii seeqda dhexe la joogo ayaa waxa ay maqleen nin qaylinaya kaca soo socda oo kaaleya waayo arooskuu imanayaa dhammaantiin hurdada ka soo kaca boqorkii iyo boqoradii oo ay soo socdaan shan ka mid a shantii gabdhood waa ay soo kaceen oo waxay arkeen faynuustoodii oo dintay shantii nacasiinta ahayd ee faynuuska ka dameeyey ayaa waxa ay bilaabeen in ay weydiistaan gaas kuwii kale ee aqliga badnaa shantii nacasiinta ahayd waxa ay bilaabeen in ay ordaan oo soo iibsadaan gaas laakiin wakhtigii ay soo laaban lahaayeen dadkii waa tegey oo waxa ay tageen aruuskii markaasa shantii nacasiinta ahaa markii ay soo gaareen gurigii waxa ay la kulmeen albaabkii oo xihan oo waxa ay bilaabeen in ay qaraacaan naga fura aanu wax aragne naga fura aanu wax aragne laakiin ninkii iridda taagna ayaa waxa uu ku yidhi taga idin garan maayo anige ciise markaasi waxa uuna barayay inaannu diyaar u ahaanno soo labatiinkiisa ma garanayno saacadda mana garanayno maalintaa laakiin waxa aan u baahannahay in aannu diyaar ahaanno mar walba shantii gabdhood ee caqliga badnaa waxa ay ahaayeen diyaar oo waxa ay haysteen gaas ku filan laakiin kuwii nacsiinta waad aragtay gaaskii waa uu ka dhammaaday diyaarna ma aanay ahayn saaxib kuweed u qalantaa adiga ma shantii nacasiinta ahayd ee gaasla'aanta ahayd mise shantii caqliga badnayd ee gaaska lahayd markii shantaasi gabdhood ay yimaadeen iridda wakhtigii waa uu dhammaaday oo waa laga xirtay iriddii saaxib hal mar iridda haddiina laga xiro mar kale oo aannu nafaas u leenahay ma jirto haddii uu mar ciise soo laabtana nafaas dambe oo uu kugu soo laabanayo ma jirtee ogow taasina sidaas weeye waxay muhiim u tahay inaad diyaar ahaato marka uu soo laabanayo